waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba waa talaado bisha sebtembar ay tahay saddex sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka galabtana waxaa ugu waaweyn madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkan australia mark burges ayaa sheegay in hadalkiisii ku saabsanaa sida loo soo baaro falastiiniyiinta ka soo qaxaya gaaza ee fiisooyinka la siinayo khalad laga fahmay benjamin netanyahuna waxa uu sheegay in israa'iil ay tahay inay maamusho oo iyadu kontaroosho marinka filadelfi la yidhaahdo madaxa hay-adda sirdoonka gudaha dalkan australia ayaa sheegay in hadalkiisii ku saabsanaa sida loo soo baaro dadka ka soo qaxaya khaza si khalada loo fahmay bishii lasoo dhaafay ayuu madaxa acio mike burges waxa uu sheegay in qofka taageersan ama hadal ahaan u taageersan xamaas aysan macnaheedu ahayn in loo diido inuu waddanka soo galo oo viisa la siiyo gaar ahaan waxa uu yidhi haddii dadku hadal ahaan ay dhahaan waannu taageersanaha xamaas oo ah urur ku jira liiska argagixisada aysan taa macnaheedu ahayn in loo diido in australia ay soo galaan mucaaradka federaalka ayaa markaas kadib waxa ay ku baaqeen in gebi ahaanba lama mamnuuco falastiiniyiinta soo gelaysa dalkan australia balse hadda waraysi uu siiyey a b c da xalay ayuu master burges waxa uu sheegay inuu aad ula socday oo dhegaysanayay toddobaadyadii u dambeeyey sida dadku ay u doorteen in hadalkiisii ay si khalada u turjumaan booliska new south welesna waxa uu sheegay in laba qof laga soo badbaadiyey doonyaha kuwa lagu raaxaystaa kadib markii howlgal ballaaran oo lagu soo badbaadinayo dadkaasi ay ka dhacday xeebaha koofureed ee gobolkaasi hay-adaha adeegyada deg dega ayaa sheegay inay shalay galabtii heleen qayladhaan ka timid doon markaasi boqol iyo konton kilomitir dhanka xeebaha badda ka jirtay maxkamadda sare ee baraaziil ayaa si aqlabiyada u ayiday go-aan uu soo saaray mid ka mid ah xaakimiinteeda kaasoo lagu joojinayo barta bulshada ee exka ee hore twitterka loo dhihi jiray oo uu leeyahay ninka maalqabeenka ee elon mask la yidhaahdo baraaziil ayaa ka mida mid ka mida suuqyada ugu waaweyn ee bartaasi bulshada ay isticmaasho iyadoo tobannaan milyan oo qof oo reer baraaziila ay isticmaalaan exka laakiin qaar badan oo ka mid a ayaa sheegay inay hadda aadayaan baro kale oo bulsho kadib markii ay sheegeen inay adduunyada hadda ka go-ayaan haddii aysan twitterka isticmaali karin ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahu ayaa gaashaanka u daruuray baaqiyo uga imanaya labada dhinac ee siyaasadda oo ah inuu qafiifiyo ama hoos u dhigo halka uu ka taagan yahay in israa'iil ciidamadeeda ay sii joogaan xadka gaza strib iyo u dhexeeya dalka masar muranka ka taagnaa in israa'iil ay maamusho marinka filadelfi loo bixiyey ayaa ahaa mid ka mida waxyaalihii laysku khilaafay markii laga wada hadlayay xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xamaas iyadoo israa'iil ay ku adkaysanayso in ammaankeeda uu ku jiro inay markaasi marinkaasi joogaan xamaasna waxa ay diiday inay halkaasi sii joogaan ku dhowaad kalabar dibadbaxayaal israa'iiliyiina ayaa waddooyinka isugu soo baxay maalintii isniinta ahayd iyagoo dalbanayay inay dowladdu si deg dega tallaabo u qaado si xabad joojin loo gaaro markaasna heshiis laga gaaro sidii dadka la haysto loo soo dayn lahaa iyadoo dadka qaar badani ay ku eedeynayeen ra-iisul wasaaraha inuu isagu wiiqayo oo aysan ka dhab ahayn wadahadallada isagoo halkaasi dana siyaasadeed ka arka saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan digri sydneyna inta badan waa cadeed iyo labaiyo labaatan digri halka australian dollara maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo siddeed senti oo doolarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho